deegaanka balladanuur oo qiyaastii 6 kiilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada beledweyne ayaa lahayn goobo waxbarasho caafimaad iyo ceel biyaha laga cabo tooneed dadka degan deegaankaasi ah ayaa u badan xoolo dhaqato iyo beeraley kuwaasoo dhibaato badan kala kulma isbedelka cimilada ee sii xumaanaya sida fatahaadaha iyo abaaraha haddaba gudoomiyaha deegaanka balladanuur ee duleedka magaalada beledweyne nuur cali ayaa ka warbixiyay xaaladda iyo baahiyaha ka jira deegaanka balladanuur deegaanka balladanuur niyahow malaha wax caafimaad eh kuma yaalo tuulada malaha ceel biyood webigana wuu ka fog yahay caruurtana waxbarasho ma haystaano marka dhibaatooyin waxaa ka jira waxbarasho la-aan ah dhibaato waxaa ka jirto oo caafimaad daro ah iyo dhibaato biyihiiyo ka fog oo waa ceel la-aan tuulada niyahow haddii qofka uu xanuunsado meesha noogu dhow oo goob caafimaad aan ka heli karno waa magaalada beledweyne ku dhowaad ilaa iyo toddoba kiilomitir iyo wax ka badanin hadda magaalada ay noo jirtaa marka haddii oo qof waqti dambe habeennimo uu xanuunsadoo kale waxaa uu macquula in loo waayo gaadiid lagu qaado waxaan rabaa inaan ugu baaqo maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada inaan ugu baaqo in yacni meesha waxa jooga oo ku dhibaataysan oo waxbarasho la-aanta ah oo caafimaad la-aanta ah oo biyo la-aanta ah waa ummadii ay ma aragtay ay maamulayeen ay mas-uulka ka ahaayeen waa waxay mas-uul ka yihiinna dhagxaanta iyo geedaha ma aha waxay mas-uulka ka yihiin waa dad dadkii meesha degnaa bulshadii meesha degneedne caafimaad daraa hayso waxaa hayso waxbarasho la-aana hayso biyo la-aana hayso biyihii way ka dheeryihiin marka maamulka gobolka waxaan ugu baaqi lahaa iyo kan degmada in ummadaas ama bulshadaas meesha ku dhibaataysan inay il gooni ah ay ku fiiriyaan